حول الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف waxaan kusoo jirnay kitaabu alfadaa'il gaar ahaan caliy bn abi aalib radia allaahu canhu can sa'd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi khallafa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay ayaa gadaal mariyey caliya bna abi aalib caliy bnu abi aalib fii khaswati tabuuka duulaankii tabuuka ayuu khaliif yeelay oo nebigu waa reebay fa qaala wuxuu yidhi sayid cali yaa rasuula allah tukhallifunii may reebaysaa fi nisaa'i dumarka dhexdooda iyo wasibyaani carruurta dhexdooda fa qaala wuxuu yidhi nebigu amaa tardaa mu aadan raalli ku ahayn an takuuna inaad ahaatid minii aniga xaggayga bimansilati haaruuna nebiyullaahi haaruun mansiladiisii min muusaa nebiyullaahi muuse uga mansilhayd martabada uu nebiyullaahi haaruun u joogay nebi muuse oo kale inaa ii joogsatid mayaadan raalli ku ahayn sayd caliw hayra annahu xaali yashaanii laa nebiya bacdii aniga gadaashayda nebi maaha anaa nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi haaruun laba nebi bay ahaayeen markaas nebinimadii baa lala wadaajiyey oo nebiyullaahi haaruun nebi baa laga dhigay marka booskii haaruun u joogay nebi muuse oo kalea ii joogtaa laakiin laa nebiya bacdi a nebiniba gadaashay aniga ma aha aninoo dee nebi noqon maysid weeyaan saasaa loo sheeg rawaahu sheekhaani watirmidiy can saali bni sacdin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ustucmila waxaa laga madax dhigay cala almadiinati magaalada madiinad waxaa madax looga dhigay rajulunin ninkaasoo min aali marwaana reer marwaana fa dacaa ninkaasi wuxuu u yeedhay sahlan sahal ninkii la dhihi jiray waa sahalka xadiidka warinaya fa amarahu wuxuu amray hadduu u yeedhay ninkii madaxda ahaayo madiine xukuumey baa sahal wuxuu amray an yashtima inuu caayo caliyan sayd cali madaxdu waa iska dhib badan yihiin moogta ninkan sahla loo yeedhay ninkii madiine haystayo bara saabka ka ahabaa u yeedhay wuxuu yidhi waxaan kuugu yeedhay inaad halkaas aad ka caydid ninka la yidhahdo caliy bn abi aalib sayd cali cay buu yidhi fa abaa sahlu sahl waa diiday haddii mar xaqdarra lagugu yeedho madax kastoo kuu yeedha waa inaadan ka aqbalin fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ninkii madaxda ahaa lahu sahal wuxuu ku yidhi amaa idaa abayta haddaad diidday buu yidhi inaad caydid faqul waxaa dhahdaa iska baddaa isaga caydiisaoo lacanallaahu ilaahay ha lacnado abaturaab sidaa dhe bayidhi abaturaab alla ha lacnado dhe bayidhi haddaadan sayd cali caayayn oo caydi aad iga diidday waxaa dhahdaa lacanallahu abaturaab erigaa dheh wuxuu rabaa inuu u hoosgeliyo caydii lafteedii oo aan la fahmaynoo si kale ah abaturaabna sayd cali baa la dhihi jiray oo kunyooyinkiisay ka midta marka wuxuu rabaa magac kale uusan u aqoon in uga dhigo waxaa dhahdaa keliya muubiyo abaturaab allaha lacnado sidaa dhabayr fa qaala sahal baa wuxuu yidhi maa kaana licaliyin sayd caliba uma ahayn ismun magac axabba ilayhi looga kalgacal badan yahay min haadaa abaturaab magacyadiisaba abaturaab buu ugu jeclaa buu yidhi marka ninkaan uu leedahay lacnad waa sayd caliga haddaan diiday inaan caayo waa uu ka diiday wa kaana wuxuu ahaa sayd cali buu yidhi yafraxu kii ku farxa idaa duciya bihaa haddii kunyadaa loogu yeedho bihaa bihadil kunya abaturaab haddii loogu yeedho waa ku farxi jir fa qiila lahu waxaa loo yidhi sahal baa waxaa lagu yidhi akhbirnaa bal noo warran lima sumiya maxaa loogu magacaabay abaaturaab abaaturaab maxaa horta sayd cali loogu bixi ilaa turaabta aabbaheed weeyaan qaala wuxuu yidhi jaa rasuulullaahi baa yimi sala allahu calay wasalam beyta faatimata faatimo gurigeed falam yejid ma helin nebigu caliyan sayd cali calayhim assalaam faqaala wuxuu yidhi nebigu gabadhiisaw la hadla aina ibnu cammik adeerkaa wiilkiisa aw adeerkaa wiilkiisii aw macnaha adeerkeed wiilkeedii waxaa meesha lasoo qadaraya cama abika macnaha haa adeerka aabbaha macnaha adeerkiis wiilkiis ilaa ilaa sayd caliga nabiga ilma adeeraha aw qaalad waxay tihi kaana waxaa ahaaday baynii aniga dhexdayda iyo wa bayno isaga dhexdiisa shay u shay xoogaa baan maanta isku xanaaqni faqaadabanii waa iga carooda ya faqaadabanii waa i carood fakharaja waa baxay markuu carooday ilaa hadduu sii joogo macnaha guriga sii joogo waxa kasaa dhici kara moogta si aan xumaaniyo wax uga imaaniyo hadal kale iyo gurigii wuu iskaga tegeyb wuu iska baxaybu saasuu isku ilaalinay falam yaqil maba qayluushan cindii aniga agtayda xilli qayluuladii bay ahaydoo maanta maba soo hartegin bay tiri faqaala rasuulullaahi sala allahu alay wasalam nebiga ilaahay baa ku yidhi liinsaanin insaan undur orod soo fiiri ayna huwa meeshuu joogo orod meelahaa ka soo dayday sayid cali fa jaa'a insaankii waa yimi insaankaan saa'ilka xadiidka warinaya laftiisa oo hadali fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah huwa cali fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wey raaqidun waa hurdaa ama huwa isagu raaqidun waa hurdaa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa fa jaa'ahu rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa u yimid sala allahu alay slm nebiga aaday masaajidkii walxaal huwa calina mudajicun uu jiifo qad saqada xaalow dhacay ridaa'uhu go-iisi can shiqihi dhinaciis intaw dee waa hurdaaye go-i baa dhinac ka dhacay wa asaaba waxaana asiibay turaabun cid dhinacii go- ka dhacay ayaa markaa dhulkiiba ilaa ku xige ciiddiibaa ku dhegtay oo taabatay fa jacala rasuulullaahi sala allahu alay slm ilaahay wuxuu gudagalay yamsaxuhu inuu cali ka masaxayo canhu cani turaab yamsaxu inuu masaxayo hu oo dhinaciiya canhu can caliyin dhinaciibuu macnaha canhu cani turaabi dheh ciiddiibuu ka masaxay wayaquulu wuxuuna lahaa nebigu qum istaag abaturaab qum istaag abaturaabi ya abaturaab ciidda aabbeedow macnaa ciid baa abbow noqotay waxay ka dhigan tahay ciiddii baa kugu dhegtay war midkaan ciiddu ciiddu ku dhegtayoo maaragtay sida aabbuhu ilmihiisa ugu dhegoo kale war meesha ka kac gurigaadi kaalayaad marka saasaa abuturaab loogu bixiyo marka abuturaab oo cali aad u jeclaa ayay magacyadiisa ka mid ahayd ayaa amraysaa buu yidhi inaan lacnad iyo balaayo aan dusha ka saaro rawahu sheekhaan can sahli bni abi waqaasin can sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi amaranii mucaawiyatu mucaawiya ay amray an asubba inaan caayo aba turaabi saxaabada xilli xoogaa fitanaya dhibaata dhex dhacday baa jidhay qolooyinkan marka umawiyiinta iyo raggii kaleo ahlubeytka ahaa iyo saxaabadii kale iyo xoogaa khilaafyaa dhacay fa qultu waxaan idhi saxaabaduna haddee dhammaantood waa iska rag wada caadiliin oo janno wada helayo oo dee xoogaayadaa ka dhacaya waa iska makfuur lahum weeyaan waa la yskaga dhaaf wuxuu yidhi waxaan idhi ba yidhi amaa maa dakartu inta aan xusuusnahay alaaan saddex shay saddexdaasoo qaala hunna uu yidhi lahu cali rasuulullaahi rasuulka ilaahi u yidhi sal alla alay slam saddex shay oo nebigu cali ku yidhi oo macnaha ka yidhi arrintiisa intaan garanayo falan asubbahu caayi maayo weligay intaan saddexdaa mid ka mida xusuusnahay caayi maayo la an takuuna inayna ii ahaato lii aniga waaxidatun hal mid oo minhunna saddexdaa ka mid ah ayaa axabo ilaya maanta la iga kalgacal badnaan lahaa min xumri nacami nicmooleyda teeda gudguduudan geela badan oo gudguduudan waxaan maanta ka jeclaan lahaa oo dhaafsan lahaa saddexda sayd cali loo sheegay xabad ka mid a inaan anigu helo iyadoo kale midda koowaad qad khallafahu rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam nebiga ilaahay baa gadaal mariyey fii bacdi maqaasihi dullaamadoodiisi barkood faqaala wuxuu yidhi waa inagii soo maraynay duulaankii tabuu ka ahay faqaala caliyun baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah khallaftanii waxaad i reebta oo i gadaal maris maca nisaa'i dumarka macoodiiya wasbi aan carruurta nin weyn oo hadda cajaa'i baan ahayoo meeshaa maanta in la igu reebo ma jeclaadeen fa samictu rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalu nebigu leeyahay amaa tardaa ma waadan raalli ku ahayn an takuuna inaad ahaatay minnii xaggayga bimansilati haaruuna nebiyullaahi haaruun mansilkiisii min muusa muuse uga mansil ahaa ilaa annahu nabiyulla ilaa annahu xaaliya shaaniye laa nebiya bacdi aniga gadaashayda nubuwa u ahaata laa nubuwata bacdi nebinima igama dambayso wa samictu waan maqlay mar kale yaquulu nebigu le yooma khaybara maalintii khaybaraad la ucdiyanna u dhiibeen u dhiiban araayata calanka iyo bandiiradda rajulan nin ninkaasoo yuxibullaha ilaahay jecel isagu wa rasuulahu rasuulkiisana jecel wa yuxibuhu llaahu ilaahayna isaga jecel yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuna isaga jecel yahay qaala wuxuu yidhi nebigu markuu saa yidhi raawigu wuxuu yidhi fatadaawalnaa waa isku dheerayna lahaa arrintaas ninkaas macnaha inaan nin kasta noqdo qoorta u taawaysaga sayd cumar lahaa maalintaasaan weliga madaxnimo jeclays waa loo hanqaltaag fa qaala nebi wuxuu yidhi udcuu lii iigu yeedha caliyan sayd cali fa utiya bihi waa lala yidhi armadax aala yahay kii bakooraysan oo xanuunkaa daafka indhaha ka haya fa basaka fii caynay labadiisa indhood baa nebigu kaga tuf wa dafaca raayata raayadiina waa u dhiibay ilayhi sayd cali fafataxa allaahu calayhi ilaahay baa markaa u furay walamaa nazalad hadday soo degtay haadihi ilaayatu aayaddan faqul tacaalow waxaad ku dhacdaan nebiyullaahi maxameda kuwa gaaladaa tacaalow warbalkaalaya nadcuu u yeerneen abnaa'anaa wa abna'akum wa nisaa'anaa wa nisaakum wa anfusanaa wa anfusakum aa waa mubaahaladii markii la yir marka qolo kasta dadkoo ay jecesha ha u yeedho dacaa rasuulullahi nebigu ilaahay wuxuu u yeedhay sala allahu calayh wasalam caliyan sayda cali wa faatimata faatimo wa xasanan xasan wa xusaynan xuseyn kuwaasaa nebigu u yeedhay wa qaala wuxuu yidhi allahuma allayo haa ulaahi kuwaas ahlii ehelkaygi weeya kuwaa weeyaan kuwa ehelkaygaa rawaahu muslim oo tirmidiy marka sayd cali martabadiisu aad buu u saraysa marka laba arrimood oo cajiiban xadiidka waa ku jiraano midna ficli tahay midna qowli midda ficliyadaa waa nebiga ku-candhuuftufka sayd cali isha intoo kaga tufay isla markiiba biskootay midda qowligaana waxa weeyaan waa hadalka nebigu yidhi oo calanka qaad soco ilaahay baa kuu furaya sidiibaa taasna u dhacda can zayd ibni arqama radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi man kuntu qofkaan ahay anoo nebi maxameda mawlaahu mawlihiisa qofkaan ahay fa caliyun calina mawlaahu mawlihiisa weeyaan qofkaan naasirkiisa kaal gargaarihiisa ahay sayd calina waa naasirkiisa weeyaan mawlihiisa islaamnimadaa macnaha waxaa la yidhi usaamat bnu zayd baa sayid cali ku yidhi lasta mawlaaya mawlaahayga ma tihid mawlaahaygu waa rasuulka ilaahay nebigaa maqlin wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkaan mawlihiisa ahay sayid calina waa mawlihiisa weeyaan wa canhu annahu kaana yaquulu waxaa kii yidhaahda zayd binu arqam awalu man aslama qof islaamay kii ugu horeeyey caliyun buu ahaa qaala camaru bnu murata baa wuxuu yidhi fadakartu daalika arrinkaa waxaan u sheegay liibraahiima annakhaciy raggii dambe weeyaan ibraahim nakhaci baan u sheegay fa qaala ibraahim nakhaci wuxuu yidhi awalu man aslama qof islaamay kii ugu horeeyey man weeyaan awalu man aslama abubakrin weeyaan asidiiq abubakr sidiiq baa ugu horreeyey marka labada hadalba waa run sayid cali dadka yaryar oo carruurta kii ugu horreeyo islaamay buu ahaa ragga waaweyn oo qaangaarkaana kii ugu horreeyo islaamay abubakar buu ahaa labada hadalba marka waa waa run weeyaan can ilbaraa ibni caazibin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala licaliyi bni abi aalib sayid cali nebigu wuxuu u yidhi anta minii adigu anaa iga midta wa ana minka aniguna adaan kaa mid ahay waa isku bannaanahay weeyaan waxaa weeyaan xurmada aan leeyahay oo kale aan leedahay can ribciyi bni xiraashin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi xadaanaa caliy bnu abi aalib baa noo warramay biraxabati meesha raxaba la yidhaahdo waxa weeyaan kuufa meel ku taallo oo macnaha daarad ah oo markaasna waxaa la yidhi isagu barasaabuu ka ahaa meesha kuufa la yidhahdo waa daaradda kuufa qaala wuxuu yidhi sayid cali wuxuu yidhi lamaa kaana yowmulxudaybiyati xudaybiya maalinkeedii markuu ahaaday kharaja ilaynaa waxaa noo soo baxay xagga iyaga naasun dad dadkaasoo min almushrikiina gaaladii ka mid ah fiihim dadkaas waxaa ku jiray suhayl ibnu camar iyo wanaasun dad oo min ru'asaai lmushrikiina mushrikiinta madaxdoodii ah faqaaluu waxay dhahen yaa rasuula allah kharaja ilayka xaggaada waxaa u soo baxay naasun dad oo min abnaa'inaa wiilashanadii iyo wa ikhwaaninaa walaalahay wa ariqaa'inaa addoommadanadi walaysa umana ahan lahum dadkaas fiqhun garasho iyo kasmu fi diini diinta niman diin garanaya maaha wa innamaa kharajuu waxay u soo baxeenun firaaranka cararid min amwaalina xoolaha iyaga inay ka cararaan iyo wa diyaacinaa beeraha iyaga shaqaday diidan yihiin marka inay waxay rabaan iska wareegaan oo adiga ku raacaanoo waxaa shaqadii iyo beerihii iyo xoolihii inta ka soo carareen waxay rabaan in adiga kuu yimaadaan marka dad soo goostay weeyaanoo shaqa ka carara ee niman diin wax ka garanaya ma aha fardudhum celi noo soo celi ilaynaa xagga yaga qaala wuxuu yidhi nebigu fain lam yakun haddowsan u ahaan lahum iyaga fiqhun garasho fi diini diinta ay gartaan fahan haddaysan diinta ku lahayn sanufaqihuhum annagaa fahansiin doona horta haa haddaysan diin garanayn idinka xilli idinkama saarna annagaa diinta barayna oo u sheegayna uma qaala sala allahu alay slm nebigu wuxuu yidhi yaa macshara quraysh reer quraysheedow latantahunna reebtoontaan oo reebtoontaan a latantahunna ka joogsateen oo ka reebtoonteen xumaanta iyo balaayada oo amase layabcahanna allaahu ilaahay direen oo direen calaykum dushiinna manbow ilaahay ku diray yadribu garaaca riqaabakum qoorihiinna iyo luquntiinna bisayfi seef cala diini diintana idinkula dagaalamo a diinta cala diin macnaha liajli diin dad idinkula dagaalamo qoorta idinka gura baa ilahay idinku salladaya haddaydnaan xumaanta joojin mankaasoo qad imtaxana allaahu ilaahay itixaamay qalbahu qalbigiisa calal iimaani iimaanka ku itixaamo oo iimaanka geliyey iimaanku xoog ku leeyahayoo shaqada u taalla oo inuu xaqiijiyo taxqiiqiyo laga sugayay diinta tahay iyo iimaanka qaaluu waxay dhaheen man huwa waa kuma yaa rasuula allah waayo kan diinta ilaahay qalbigiisa geliyey oo ku itixaamay oo nala dagaalamay qaala nebi wuxuu yidhi huwa kaas khaasifun nacli kaa kabta tolaya weeyaan halkaa kan kabta ku tolaya weeyaan wa kaana wuxuu ahaa nebigu acdaa kii u dhiibay caliyan sayid cali naclow kabtiisa yaksifuhaa isagoo tolaya macnaha kabba u dhiibta wuxuu yidhi kabta aitol marka meel buu kab ku tolay sayid cali qaala ribci baa wuxuu yidhi waa raawiga xadiidka uma altafata ilaynaa caliyun sayid cali baa na soo fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi sayid cali anaa sayid cali baa xadiidkan sheegay markuu dadkii sidaan ugu sheegay oo nebigu inuu sidaa yidhi ayuu na soo fiiriyey sayid cali fa qaala sayid cali wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man kadaba calaya qofkii igu been sheega mutacamidan xaliya kii u kasaya falyatabawa ha qaato ha darbado maqcadahu makaanu fadhigiisa mina naari naar hadde xadiidku waa xaq weeyaan tabtaan idinku sheegay baa nebigu u yidhi weeyaan sababtoo ah nebiga ninkii ku been sheegta naartuu gelaya marka waxaas aan idiin sheego hadda aniga ammaanteeda ku saabsan nebigaa yidhi weeyaan calayhi salaatu wasalaam can cimraan ibn xusaynin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacaa rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam nebiga ilaahay baa diray jeyshan ciidan wa ammara wuxuu amiir uga dhiga calayhim ciidanka caliyan sayd cali famadaa waa socday sayid cali fi sariyati saanka ciidankii la diray waa jamaaco oo ilaa saddex boqola baa sariya la yidhahdo fa asaaba sayid cali wuxuu asibay jaariyatan addoon dadkii lasoo qafaashay addoon ka asiibay oo kala mucaamalood fa ankaruu calayhi waa ku inkireen raggii la socday wa tacaaqada arbacatun afar baa ku ballameen afartaasoo min asaxaabati ka mid ah waxay iskula ballameen cahdi ku galeen calaa an yakhbiruu inay u sheegaan annabiya nebiga sal alla alay slam idaa rajacuu markay noqdaan markaan noqonno waxa sayid cali sameeyey waa inaan nebiga u sheegno aan laga qarin nin kastaaba ha u sheego wa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen idaa rajacuu min asafari safar hadday ka soo noqdaan bada-uu birasuulilahi rasuulka ilaahi kuwa ku bilaaba sal alla alay slam fasallamuu calayhi waana salaami jireen uma insarafuu ilaa rixaalihim markay salaamaan bay guryahooda ku noqon jireen oo aadi jireen masaajidkaa laga bilaabaa safar markaa ka timaada falamaa qadimat isariyatu saankii ciidankii markay soo gashay sallamuu cala nabiy nabigii bay salaameen sala allahu alay slam faqaama waxaa kacay axadul arbacati afartii nin midkood fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah alam tara ma waadan arag ilaa caliyin cali sanaca wuxuu sameeyey kadaa wa kadaa waxaa iyo waxaas faacrada canhu annabiy nebigu waa ka jeensaday sal alla alay slam xagga nebigu uga jeensaday ninka hadalka iyo dacwada waday uma qaama haani ninkii labaadoo ballanta galaa kacay fa qaala wuxuu yidhi midla maqaalati ninkii hore oraahdiisii oo kale faacrada canhu nebigu kaasna waa ka jeensaday uma qaama haaliu kii saddexaad baa kacay fa qaala milahumaa labadii hore oraahdoodiiuu kalo yidhi faacrada canhu kaas saddexaad nebigu waa ka jeensaday uma qaama raabicu kii afraad baa kacay laba rag ballan galay fa qaala isna wuxuu yidhi mila maa qaaluu saddexdii hore waxay tiri oo kale fa aqbala rasuulullaahi nebi ilaahi baa soo qaabilay sala allahu calayh wasalam walxaal alqadabu carada yucrafu fii wejhi wejigiisa laga garanayo cara ka muuqatay wejiga nebiga fa qaala wuxuu yidhi maa turiiduuna war maxaa ka rabtaan min caliyin sayd cali war cali maa iska daysaan maxaa ka rabtaan wa kararahaa alaaan saddex jeer baa nebiga celceliyey uma qaala nebi wuxu yidhi inna caliyan cali mina anuu iga mid yahy wa ana aniguna min insaan ka mid ah wahuwa cali waliyu kulli mu'minin qof kasta oo mu'mina weligiis weeyaan bacdii aniga gadaashay qof kasta oo mu'mino iga dambeeya qof kasta oo mu'min aniga gadaashay sayid cali baa weli u ah waa inuu ka weli yeesho sidaasaa calayhi salaatu wasalaam uu raggii ku yidhi marka ammaan weyn baa sayid cali ugu sugan meesha marka nebigu uma arag waxaanay ku dacweynayaan inay dembi iyo munkar ahayd ee wuxuu macnaha wuxuu hadduu xumaan nebigu u arko kama jeensadeena waa waa sheegi laha can ummi salamata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaala waxay tiri kacana rasuulullaahi wuxuu aha sala allahu alay wasalam yaquulu kii yidhaahda laa yuxibu caliyan cali ma jeclaado munaafiqun munaafiq sayid cali qof munaafiqa ma jeclaado bidacda qaarkood iyo khawaarijta qaarkood yaa sayid cali nacab ilaa hadda walaa yubqidhu mu'minun mu'minna uma caroodo mu'min qof ah sayid cali uma caroodo marka qof mu'min haddii sayid cali wuxuusan ugu caroonayn dee sayid cali waa muumin kale muumin kale inaa u carootidna maaha munaafaqna sayid cali jeclaan mayo maxaa yeelay isku did weeyaan isku shaqo maaha ilaa waxa weeyaan alarwaaxu junuudu mujannada baa li famaa tacaarafa minhaa italaf wamaa tanaakara minhaa ikhtalaf marka waxa weeyaan waa qof mu'mina iyo sayid cali waa isku meel munaafiq iyo mumin sayid calina isjeclaan maayaan abdidaani laa yajtamicaan baa lihi labadud ma kulmaan ha laba shay oo isku cagsi ah iskuma imaan karaan can buraydata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi ina allaha ilaahay amarani wuxuu amray haddaan nebi maxamed ahay bixubbi arbacatin afar inaan jeclaado wa akhbaranii ilaahay wuxuu ii sheegay annahu rabbi yuxibuhum inuu afarta isba jecel yahay qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi samihim lanaa noo magacow afartaas qaala nebi wuxuu yidhi caliyun cali minhu waa ka mid qaalaha alaaan saddex jeer buu ku celiy cali baa ku jira cali waa ka mid wa abudarin weeyaan ka labaad waalmiqdaad bin اlaswad wasalmaan alfaris ragga noocaasa weeyaan sida cali marka saddex jeeraa lagu celceliyey waa ka sarreeya rag oo dhan wey amaranii wuxuu i amray bixubbihim jacaylkooda wa akhbarani wuxuuna ii sheegay annahu isagu yuxibuhum inuu ilaahay jecelyahay iyagana can xabaashiyin xabaashiyi bni junaadata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi caliyun sayd cali min anuu iga midih wa ana aniguna min caliyin baan ka mid walaa yu-addii ma guda canii xaggayga cahdiga iyo ballanta iyo wakiiligama noqdo ilaa ana aniga oo caliyun sayd cali mooyaane macnaha waxaa carabta dhaqankeeda ka mid ahaa haddii wax la saxiixayo ama cahdi iyo ballan la galay la burinayo oo qola ka baxayso ama heshiis la dhiganayo qolada sayidkoodaa gelaya arrintaas ama qofka ku xiga oo qaraabanimada ugu dhow marka qofka aniga arrin aan galay macnaha afkayga ku hadli kara oo naa'ib iga noqon kara waa sayid cali wa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi radia allahu canhumaa aqa nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigaa walaaleeyey bayna asxaabihi asxaabta dhexdooda fa jaa'a caliyun sayd cali baa yimi tadmacu xaalay ilmaynayso caynaahu labadiisa indhood fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah aaqayta bayna asxaabika asxaabta dhexdooda waad walaalays walam tu'aaqi maada u walaalayn baynii aniga iyo wa bayna axadin qof kale anigoo sayd caliya qofna ay walaalaygalamaadan dhigin saxaabada nebigu mid maka ka yimid oo muhaajira iyo mid ansaariyaba walaalaha laga dhigay sayd cali wuxuu yidhi marka aniga yaa walaalayga dhigta fa qaala lahu rasuul lahi sal slam ilahi wuxuu yidhi anta adigu akhii anigaa walaalkayta nebigaa walaal ka dhigtay fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirata aakhiraba marka walaalnimadaas bacda alhijra nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam si saxaabada iskugu xirmaan can caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa idaa sa'altu nabiya nebiga haddaan weydiiyo sala allahu calayhi wasalam acdaanii waa isiin jira haddaan nebiga dha nebi allah wax isii nebigu waa isiin jiri wa idaa sakadtu haddaan aamuso wax isi aanan dhihinna ibtadaanii nebigu waa igu bilaabi jira haddaan iska aamusana isagaaba igu bilaabi jira hadi haddaan hadlana waa isiin jira laba jeeraalaba can ilbaraa'i radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacaa nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay baa wuxuu diray jayshayni laba ciidan waa mara calaa axadihimaa midkood amiir wuxuu uga dhiga caliya wa calalaakari kii kalena khaalida bna alweliid waa laba madax laba garab oo ciidana socda laba geesi baa loo kala dhiibi wa qaala wuxuu yidhi bare bara wuxuu yidhi ida alqitaalu ida alqitaalu idaa kaana alqitaalu dagaalku markau ahaado fa caliyun sayd cali baa amiira ama qaaladaa nebiga u celiyo calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu labadaa ciidan diray wuxuu yidhi marka dagaalku bilowdo inta hore labada ciidan labada garab kala wada dagaalku markuu bilaado fa caliyun weeyaan faftataxa caliyun sayd cali wuxuu furtay xisnan dayd derbi weyn difaac dhan buu jiray waa furtay fa akhada minhu wuxuu ka qaatay meeshuu furtay xisnigii jaariyatan adoon fa kataba waa qoray buu yidhi macii aniga macayga waa raawiga khaalidun khaalid baa kitaaban warqad qoray khaalid baa warqad ii dhiibe buu yidhi ila nebiyi u socota sala allahu alay slam nebigu igu dhiib warqadaasoo yashii uu ku ceebaynayo bicaliyin sayd cali gabadhaan iyo addoontan uu la baxay ayaa lagu ceebaynaya warqadda ninka loo dhiibayana waa bare faqadimtu cala nabiy nebigaan usoo galay sala allahu alay wasalam faacdaytu nebigu waxaan u dhiibay alkitaaba warqadda faqara'ahu nebigu akri sayd cali baa warqadda wax looga sheegaya fatahayara lownuhu nebiga midabkiisi baa bedelmay uma qaala nebigu wuxuu yidhi maa taraa maa taraa fii rajulin nin maxaad u aragtaa ninkaasoo yuxibullaha ilaahay jecel warasuulahu jecel wa yuxibuhu llah warasuuluh ilahay rasuulkiisuna jecelyihi war ninkaa maxaa ku daba dhigay qultu waxaan idhi acuudu billaah ilaah baan ka magangala oo ka hoos gala min qadabi illaah ilaahay caradiis wa qadabi rasuulih rasuulkiisa caradiis wa inamaa ana anigu rasuulun mid la soo diray baan waa la iisoo dhibay warqadda anigu ma qorin fasakata markaasaa nabiga aamusabi marka mar haddii ilaahay jecel yahay rasuulkuna jecel yahay isna sidoo kale uu yahay camalkiisao dhan waa maqbuul camalkiisao dhan waa maqbuul wa qaala jaabirun baa wuxuu yidhi radia allaahu canhu dacaa rasuulullaahi baa u yeeray sala allahu calayhi wasalam caliya yowma daa'ifi maalintii daa'if duulaankii daa'if fantajaahu nebigu waa la faqa faqaala naasu dadku waxay dhaheen laqad dhaala waxaa dheeraaday najwaahu nebiga la faqidiisa maca ibni cammihi in adeerkiis ou la faqaya adeerkii wiilkiis dad baa intaa barobagandada wax keena ma ogta waa hadda waa in adeerkiisoo intuu doonou la istaagayaaba dheh waaw waa iskala taagay iskala faqaya faqaala rasuulullahi baa yidhi sal alla alay slam man tajaytuhu anigu lama faqin walaakin allaha ilaahay baa intajaahu la faqay ilaahay baa la faqaye anigu lama faqin ilaahay baa amray macnaha weeyaan anigu iskama keensan wey wa qaala abu saciid wuxuu yidhi radi allahu canhu qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu alayh wasalam licaliyinse waxaana maanta laiskama helin raggaani waa rag naftooda huray weeyaan inteebuu gaalasa cali ka takhallus inteebuu macnaha meeloodba furta inteebuu makaanbuu islaamka u nusreey ya nebiga xataa naftiisa calayhi salatu salaam maalin habeenka hijroonayay isagaa meeshii seexday markaasay u qabeen inuu nebigu meeshii u hurdo nebigana waa tegi cali nebigu wuxuu ku yidhi yaa caliy laa yaxilu liaxadin qof xalaalo maaha qofkaasoo yejnabu junubaya fii haada almasjidi masaajidkan dhexdiisa hayrii aniga ayrkaya iyo wahayruka adiga kayrka qof junuba masaajidka ma dhex joogi karo aniga iyo adiga mooyaane macnaha xalaalo maaha qof yejnabu inuu junubo fii haada almasjid hayrii aniga kayrkaya wahayruka adiga kayrkaya labadeenna waxaan ahay labadaas waa loo fasa can umi cadiyata radi allahu canha qaalat waxay tihi bacaa nabiyu sala allahu alay sl nabigaa diray jeyshan ciidan wa fiihim ciidanka dhexdiisa caliyun baa qaalat waxay tihi fasamictu nabiya baan maqlay sala allahu alay wasalam wal xaal huwa raaficu yadayhi labada gacdood nebigu kor taagayo yaquulu nebigu leeyahay allaahuma laa tumitnii ilaahayow haydili xataa turayanii ilaa iga aragsiisid iga tusid caliyan cali laa cali ciidan baa loo dhiiboodo wax kastaa dhici kara ilaah cali ilaa aan ka arko haydilin macnaha ilah soo nabad celi weeya marka sayid cali baa cimri dheer baa loogu ducaynaya can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana cinda nabiyi nebiga agtiisa waxa ahaa sala allahu alay wasalam dayrun shimbir shimbir macnaha waxa weeye solan shimbiraha iyo waa la iska qalan karaa a shimbir la solay oo shiilan baal meesha taallay faqaala wuxuu nabigu allahuma atini ilaahu ilaahimow biaxabbi khalqika khalqigaada kan loogu kalgacal badan yahay ilayka xaggaada yaakulu haa cuna maci macayge haada dayra shimbirkan hayla cune ilaaha qofka ugu jecesha ummadda ike hayla cune fa jaa caliyun baa yimid faakala macahu maciisa cuna sayid cali baa yimid can caliyin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabihi raxima allah allah u naxariiso abaabakr zawajanii ibnatu gabadhiisii uu u guuri hadda waa waa wax weyn weeyaan ninka gabadhiisa ku siiyey waxamalani waa i xambaaray ilaa daarilhijrati daarulhijrana isagaa ii qaaday gaadiidkan fuulay kii maka laga tegey hijrada abubakar baa macnaha lahaa macnaha waa igu kaalmeeyey weeyaanoo waa ila saaxiibayoo nebigu waa isagii calayhi salaatu wasalaam lacag baan kaa siinayaa buu yidhi daabadda laakiin sahayda la cunayay baa abubakar baa lahaa baa li wa actaqa wuxuu xoreeyey abubakar bilaal min maalihi xoolihiisa ku xoray raxima allahu cumar cumar allah unaxariis yaquululxaqa xaqou ku qowlaa wa in kaana muran kharaarba ha ahaadee wax laga cabsanayo xaqood meelaha laga cabsadaba ha noqotee sayid cumar kama boqo isaga xaq tarakahu lxaqu sayid cali waxaan uga jeedaa sayid cumar xaqii baa ka tegey tarakahu lxaqu xaqii baa keli yeelay wamaa lahu sadiiqun saaxiibo ma ahanin iyadoo aanan hal saaxiib uusan lahayn waxa weeyaan waxaa la yidhi hadalkan macnihiisu waxa weeyaan tarakahu lxaqu wamaa lahu sadiiqu xaqaas waxa weeyaan dadkii caamadahaa xaqi u ku lahaa taas weeyaan xaqaasu ku lahaa baa ka tegey wa ilaa haddii kale dadka khawaastaa dee kaanuu yuqadiruunahu waa qadarin jireen sayd cali waxa la sayd cumar waa qadarin jireen maxaa yeele markii tooreyda beladahayd lagu dhuftay waa garanaysaa dadkii oo dhan waa iyagu murugoodeen marka ma ahayn inuu saaxiib la-aan kusoo dhacay macnaha dad badan oo kale baa meesha ka baxay weeyaan waraxim allahu cumaan cumaan allah unaxariis taslax yihiin malaa'igtu malaa'igta ilahay baaba ka xishoota waraxim allahu caliya sayid cali allah unaxariis raxim allahu caliya waa maxalu shaahidka xadiidka allaahuma allah ew adiri lxaqa xaqa dareeri macahu sayid cali maciisa xayu daara meel lalaaliya meeshuu dareero meeshuu maraaba ilah xaqa la socodsi sidii baa dhacday rawa tirmidiy imaamu tirmidi baa wariyey asitata cashara lix iyo tobanka xadiid imaamu tirmidi baa macnaha sunanu tirmidiga ku yaalaan wacanhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebi waxay ana anigu daarulxikmati xikmada daarteedi baan wa caliyun sayd calina baabuha albaabkeeda weeya rawaahu tirmidiy wadabaraniy wa saxaaxu lxaakim marka ninkii xikmadda raba gurigeeda inuu galo dee albaabkeeda ha soo mara weeyaan albaabku waa sayd cali dadka isagaa ugu cilmi badnaa baa lagu leeyay bacda nebi calayhi salaatu wasalaam mushkilooyinka iyo masaa-isha la xallin waayo isagaa fatwada jawaabta bixin jiray waagii dambe mahmah baaba macnaha waxaa tusaale iyo mahmah laga dhigan jiray qadiyatun walaa abaa xasanin laha qadiya masale iyo arrin timid oo macnaha abaa xasan uusan u ahaanin abaa xasan waa isaga weeyaan xasan abi weeyaan wa kitaabu nahji lbalaaga kitaabka nahju lbalaaga akbaru daliilin calaa dalika baa ku sugan daliilkan ugu weyn macnaha qadiyooyinkii iyo masaa-ishii khatartaha haddaa kitaabkaa haysatid an an ilaqraaci waxaa laga wariyey muadini cumara sayd cumar mu'adinkiisa ahaa radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi bacahanii cumar baa i diray ila alusqufi ayuu ii dira ninkii usqufka ahaa usqufkaani wuxuu ahaa nin caalima oo nasaarada macnaha caalimkooda ah madaxna u ahaa ninkaasuu ii dir fadacawtu waa ugu yeeray warkaale baa lagu yeeraya waawy cumar booyin faqaala lahu cumaru cumar baa ku yidhi kaa usqufka caalimkooda hal tajidunii anoo sayd cumara ma iga helaysaa fil kitaabi kitaabkiinna mmaku ma ku aallay anigu kitaabkiinna aniga ma i qoraya horta kitaabkii laydiin soo dejiyey anigu maku maku iile qaala wuxuu yidhi ninka usqufka ahaa nacam ha qaala sayd cumar wuxuu yidhi kayfa tajidunii see iga helaysa marka qaabkee ugu aalle tilmaantee lahaa qaala wuxuu yidhi ajiduka waan ku helay qarnan adoo gees ah gees ah inaad gees tahay ayaa ugu taal qaala aqrac baa wuxuu yidhi waa raawiga fa rafaca cumaru sayd cumar baa kor u qaaday calayhi kaa usqufkaa dushiisa addurrat ushii matoobadahay durra waxaa ul yaroo madaxdu qaadato gaaban oo madaxdu weligood ka wataan sayd cumar ul yaroo gacanta ku haysay buu kii markuu yidhi gees baa tah buu macnaha saas dusha uga saaray kor kor buu u qaada macnaha si qof ku dhufanayo fa qaala wuxuu yidhi sayid cumar qarnamah gees maxay ah sheeg wari ah gees maxay ah geeskaa sheegaysa waa maxay sayid cumar cay ba mooda waxa macnaha meesha ninku inuu cay macnaha leeyahay cay ahaan baa meesha ugu taal gees maxay tahay buu qaala wuxuu yidhi qarnun gees xadiidun bir ah amiinun aamina shadiidun daran nin daran oo aamina oo bir ah oo gees ah sidaa inaad tahay ayaa ku taallabia macnaha ummaddan bir baa u tahay dhankaada loogama imaan kara wey derbi baad cadowga waxaa ku tahay khatar waa ku daranta bes sidii la mooday maaha waa iska daay waxba laguma dhufan awal baadari xuna waxaa la mooday sayid sayidka caaye qaala cumar baa wuxuu yidhi kayfa tajidu see ka helaysaa alladii ninka yejiu bacdii gadaasha imaanaya anigu haddaan dawladda ka dhinto ninka xukumi doona maxaa ku haysaa isaga bal hadda kitaabka u fiiri qaala wuxuu yidhi ajidu waxaan ka helayaa khaliifatan nin khaliifo ah madaxa saalixan wanaagsan hayra annahu isagu yuuhiru qaraabatahu qaraabadiisu dawladda u doorayaayo dadka qaraabadiisa xilalka badan u dhiibaya waa sayd cumaana moogta faqaala cumar baa yidhi waa iska gartay yarxamullahu cumaan sayd cumaan allah unaxariiso alaatan saddex jeer buu ku celi allah ilaah cumaan unaxariiso waa la iska garanaya isaga in la dooran doono markau dhintayna muusan magacaabin oo muusan dhihin adaa madaxdii ah faqaala cumar wuxuu yidhi kayfa see ka helaysaa tajidu ka helaysaa aladii bacda ninkaas khaliifada saalix aaya kan ka dambeeya maxaa ku haysaabi qaala wuxuu yidhi ajiduhu waxaan ka helayaa sadaa'a xadiidin bir mirirkeed oo kale birahu markay manaa miriraan oo cadiinka iyo afku ka bo'o fawadaca cumar say cumar baa dejiyadda gacantiisa calaa ra'si madax waa yaabo gacanto madax saa u saar faqaala wuxuu yidhi yaa dafraah yaa dafraah allah islaamnimada wasakdeeda islaamnimadii waa u dhammaatay islaamnimada uskageedii faqaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniina kii kii uskufaaya caalimka wuxuu yidhi inahu ninku khaliifatun weeyaan saalixun wanaagsan saa mooday maaha walaakinahu isaga yustakhlafu waa la khaliif yeelayaa waa la dooranayaa xiina wakhtiga yustakhlafu la dooranayo wal xaala sayfu seefta maslulun galka laga siibay wadamu dhiigguna muharaaqun la daadiyey iyadoo dhiiggu socdoo dagaallo iyo fitan iyo seeftu galka ka baxsan tahay nin la dooranayo wey xilligaas ilaa goore aafaan ninkii la doorto dawladdii la doorto waxba ma qaban kadha moogto a waxay qaban kadha ma leh marka waxa weeyaan waxaa la dooranaya marka la dooranayo goor dhiiggu iska qubanayo seeftuna galka ka baxsantao la islaynayo waa sayd cali marka yaa dafraa wuxuu u leeyahay wuxuu mooday yaa dafraa waxa weeye alla islaamka macnaha wasakdisay macnaha urka ka sawrayo macnaha waa waa inay cayd tahay buu mooday markuu yidhi waa nin oo sadaa xadiidin bir mirirkeed oo kale ah marka sayid cumar sayid cali baan leeyahay xilligii la doortay waxaa jira qalalaaso siyaasadeed waka markaasuu seeftanta galka kala baxay khawaarij iyo balaayaa soo baxdayo inuu dabar gooyo dabco dhulka ka dahiro balaayada ninkii marka saasuu ku hadlay ninkii nasaarada ahaa rawaawa abu daawuud bisanadin saalixin wallahu aclam marka waa run nin kasta tilmaanta lagu sheegay waa jidhay alfaslu athalif fasalka saddexaad fii fadaa'ili baqiyati alcasharati almubashariin biljanna baqiyadii tobankii inta ka hadhay almubashariina biljanna jannada loogu bishaareeyey radia allahu canhu ayaa laga hadlaya ilaa waxa weeye tobankii jannada loogu bishaariyey afar baan soo marray waa afartii khulafada ahayd abubakar cumar cuhmaan cali lixdii hadhay baa laga hadlayaa marka lixdaa hadhay waxa weeyaan zubayr dalx sacd bn abi waqaas cabdiraxmaan bin cawf abu cubayda saciid bnu zayd marka lixdaana laga hadlaya midba markiis manaaqibu zubayr bnu cawaam zubayr bnu cawaam ammaantiis radia allahu canhu can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi nadaba rasuululahi nabiga ilaahay baa u dhawaaqay sala allahu alay wasl annaasa dadka yowma alkhandaqi maalinkii tarajayga macnaha madiina difaaca laga gelay oo gaaladu soo isku soo bahayseen marka fantadaba zubayru zubayr baa degdegay oo hadiiba nabiga ajibay zubayr binu cawaam weeyaan qusayi bay nabiga iskugu yimaadeen abtiriska hooyadiis mataqaanaa waa safiya binta cabdilmualib nabiga eedari baa dhashay ninkan waa ninkan waa soo islaamay dagaalkii yarmuuk buu galay masar buu furtay isagoo la socda camar binu caas isagoo geed iska hurda waagii dambe tog la yidhaahdo waadi subac oo ka soo noqday waqcatuljamal goobtii ratiga taariikhda la yidhaahdo oo ratiga caaisha saarnay arrintaa markii laga soo noqday sanadkuna ahaa soddon iyo lixdii oo buu meel iska jifsad soo geedkii hurdaba inta loo yimid baa madax laga gooy isaguna markaa kooxdii caaisha wuu ka baxayo qola qof dumara hogaaminayso xadiidkeeduba inta xusuustay inaysan guulaysanayn buu iskaga noqdo kooxdii kalea marka iyagoo u tiirinaya inuu kooxdii weli ku ku jiro oo geed iska hurdo arrintiiba faraha ka qaaday bay inta u yimaadeen bay dileen nin ka mid a zubayr baa macnaha ajiibay nebigu uma nadaba nebigu waa u dhawaaqay dadka fantadaba zubayr baa macnaha degdegay uma nadaba nebigu waa u dhawaaqay fantadaba zubayr baa degdegay faqaala nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam likulli nebiyin nebi kasta xawaariyun baa u sugnaaday mid naasira wa xawaariya aniga naasirkayguna azubayru zubayr weeyaan kaas saddexdii jeeroo nebigu dhawaaqayba zubayr baa yidhi waa aniga oo yimid can cabdillahi bni zubayr radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay yooma alaxsaabi maalinkii isbahaysiga juciltu mid la yeelay haddaan cabdullaahi ahay ana aniga iyo wa camar bna abi salamata fi nisaa'i dumarka dhexdoodaa nala yeelay fi nisaai fii xifdi nisaai weyaan dumarka ilaalintooda inaan duwaardiyeyno iyaga fa nadartu waan fiiriyey fa idan isla markaasba ana anigu bizubayri zubayr oo aabahaya waa anoo ku sugan calaa farasii xaaluu saaran yahay zubayr faraskiis yakhtalifu xaaluu isku gadaal marayo ilaa bani qurayda reer bani qurayda isagoo isku dabamarmaraya maratayni laba jeer ow alaaan saddex zubayr ba hadda saas isku dabamarmaraya dabamarmaraya hadba wuxuu aadayaa meesha reer bani qurayda waa niman yahuuda falamaa rajactu haddaan soo noqday qultu waxaan idhi yaa abata abbow ra'aytuka waan ku arkay takhtalifu adoo isku dabamarmaraya ilaa quraydata reer qurayda qaala wuxuu yidhi zubayr wahal ra'aytanii may arkaysa yaa banaya wiilkaygiiyo qultu waxaan idhi nacam ha qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi wuxaa sala allahu calayh wasalam qaala ni yidhi man yaatii yaa u tegaya banii qurayda oo fa yaatiinii bikhabarin warkooda ii keenay nimanka yaa u tagoo war iiga keena fandalaqtu waa tegey falamaa rajactu haddaan soo noqday jamaca liya waa ii jamciyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam abaweyhi labadiisa aabbo labadiisa aabbohu nebigu iskugu kay dara aabbihii hooyadi weeyaan qofka la qadarinayo la sharfayaa la yskugu daraa oo muxuu yidhi faqaala nabi wuxuu yidhi fiidaaka furashadaadu abii wa ummi aabbahayo hooyada weeyaan idaba la aabbahayo hooyada ha lagugu furto waa adigu badbaad waa isagaa la weyneynaya macnaha saasaa lagu yidhi qofku qofka weyneynayaba ku furtaa baa layidhi naftiisa iyo dadku jecel yahay rawaahuma sheekhaani watirmidiy can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam kaana nebiga ilaahay wuxuu ahaa calaa jabali xiraa xiraayin buurta xiro la yidhahdo fataxaraka buurkii baa dhaqdhaqaaqay waxoogaaba saa isku baraanberi faqaala rasuulullahi baa yidhi sal la alay slam iskun xasil xiraa'u yaa xiraa'u xiraw famaa calayka dushaada maaha ilaa nebiyu nebi ow sadiiqun wa sadiiqun run badan oo abubakar ow shahiidun wa shahiidun shahiid kuwa shuhadaah hal mid kale ismu jinsi weeyaano hal mid kaliya loogama jeeda hadda wa calayhi waxaa buurka dushiisa saarnaa annabiyu sala alla alay slam iyo wa abubakar wa cumar wa cuhmaan wa caliyu wa dalxatu wazubayr wa sacd ibnu abi waqaas radia allahu canhum ilaa raallaa ka noqday iyagoo dhan rawaahu muslim tirmidi raggaasaa meesha kuu fadhiyey weeyaan marka shahiid hal xaba loogama jeede macnaha iyagoo dhan buu shamlinaya waa shuhado weeyaan can curwata waxaa laga wariyey curwata ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr walaalki radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaalat lii caaishatu caaisha waxay igu tidhi waa habareerti abawaaka labadaadii aabbe curwow wallaahiye min aladiina kuwii bay ka mid ahaayeen istajaabuu lilaahi ilaahay ajiibay wa rasuuli rasuulka ajiibay min bacdi ma asaabahum lqarxu dhaawacu intuu taabtay ka bacdi aayadda qur-aankaadi waa garanaysaa macnaha kuwii macnaha dhaawacu markuu taabtay ajiibeen dee waxaa la yidhi liladiina axsanuu minhu wataquu ajrun cadiim aladiina istajaabu illahi warasuul min bacdi ma asaabahum lqarxu kuwaasaa labadaada aabbe ku jiraan waa labadee aabbe waa aabba xaqiiqa iyo aabbe majaaza aabbaha xaqiiqada waa aabbihiis zubayr maalintii uxud raggaasuu ku jira markii loo dhawaaqay soo soo rogaal celiyey aabbaha majaaskaana waa awowgiis abubakr ilaa waxa weeyaan hooyadiis aabbaheed weeyaan marka labadaada aabbe aabbe xaqiiqiya iyo aabbe majaaska labadaba labadaa weeyaan kuwaasay ku jiraan meel sharafle baa ka soo jeedaa weeyaan waay ama waxa weeyaan min bacdi ma asaabahu lqarxu dhaawac intuu taabtay duullaankii uxud ayaa loo yeedhayoo waxaas kaasay ajiibeen markaasaa loo diray xamraa alasad dagaalkii halkaasaa kalaa loo diray halkaasi ka ajiibeen oo raggaasi ahaayeen rawahu sheekhaan can marwan bni alxakami radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi asaaba cuثmaana say cuثmaan waxaa asibay rucaafun goror shadiidun daran sanata rufaaci sanata rucaafi sanadkii gororka sanad waxaa jiray xanuun goror la yidhahdo ummadda lagu itixaamay sanadkii hijiradu maraysay ahay soddon iyo kow ummaddii oo dhan goror baa dhacay xataa xabasa ilaa gororkii ka xabisay can ilxaji xajki say cuثmaan xajki waa aadi kari waaye ilaa ninka dawladda xukumaha rabaa xajka ummadda inuu kaxeeyo hadduu awoodo waa usaa waa dardaarmay cuثmaan inuu dhintaaba laga baqo fadakala calayhi cuثmaan waxaa usoo galay rajulu nin oo min quraysh faqaala wuxuu yidhi istaklif nin khaliif yeel nin dooro waa intaasu adhibatidi qaala wuxuu yidhi wa qaaluuho dadku ma saasay dheheen hadda ma waxay hadal hayaan nin in la doorto qaala wuxuu yidhi ninkii nacamaa qaala wuxuu yidhi waman keebay magacaabayeen yay lahaayeen booska waa munaasib fasakata ninkii waa aamus uma dakala calayhi waxaa usoo galay cuثmaan rajulun aakharu nin kale nin kalea usoo galay faqaala wuxuu yidhi istaklif faqaala cuثmaan wuxu yidhi waqaaluu dadkuma saasay dheheen faqala wuxu yidhi nacamaha qaala wuxu yidhi waman huwa waa kuma kayldha hadal hayaan fasakata isna waa aamus qaala wuxuu yidhi cuثmaan falacallahum laga yaabaa dadku qaaluu inay lahaayeen azubayru zubayr baa meesha munaasab o ah hala doorto hala khaliif yeelo ma laga yaabaa inay dheheen qaala wuxuu yidhi ninkii nacam haa ninka dambe weeyaan haa saasaa lalahaa bay qaala wuxuu yidhi amaa waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartee inahu zubayr la khayruhum dadkao dhan kaan ugu khayr badan weeye maa calimtu intaan ogahay fii cilmi wa in kaana wa inuu shaaniya kaana zubayr wuxuu ahaaday la axabahum kan loogu kalgacal badan yahay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilahi intii ka ah sala allahu caleyh wasalam wakaas amaba dadka isi soo sharaxaya isagaa ugu khayr badan nebigana loogu jeclaa weeya can curwata bni zubayr waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana ana asxaaba الnabiy nebiga asxaabtiisii sala اllahu عalayh wasalam qaaluu lizubayri zubayr waxay ku dhaheen yowma yarmuk maalinkii yarmuk yarmuk waa meel shaam ku taalla dagaal weyn baa ka dhacay sayid cumar xilligiis dowladdiisa caaradkeed gaalada iyo reer rumbaa dagaal ku dhex mar muslimiintu waxay ahaayeen soddon iyo lix kun ama afartan iyo shan kun reer ruumna waxay ahaayeen baa lihi toddoba boqol oo kun iskuma dhowa toddoba boqol oo kun qolana waa afartan iyo shan kun muslimiintu waa ka baqe zubayr baa markii la baqay waxaa lagu yidhi war maa nimanka isku xabaadhawaatana waxay dhaheen qaaluu lizubayr yomalyarmuk waxay ku dhaheen saxaabadu alaa tashuddu mayaadan ku darnaanay cala alkufaari gaalada fanashudda macaka macada hananaan kugula darnaanno oo aan isku xambaarno fa xamala calayhim waa isku xambaar marka qofku naftiisa meel khatara waa gelin karaa waa dagaalka waa dagaalami karaa inuu qofku isdilaan la ogolayne meel khatara oo aad ogtahay haddaa meeshaa ka dagaalantay inaadan badbaadayn aad ku dhimanaysid waa ka dagaalami karaa dadka hadda culimmada caalamka islaamka illa waxaa laisku hayaa masaladan intixaarka iyo qaraxa oo culimmadani in badanna waa diidan yihiin wadaadana waa banneeyaan kuwa banneeya waxay soo deliishadaan saxaabo naftooda meela khatara geliyey sida saxaabigan oo kale waxay dhahaan ninkan khatar buu isgeshay laakiin waxaa la leeyahay khatar buu isgeliye un keliya weeyaane laakiin hadda isagu balaayo iskuma rakibin oo iskuma xihin oo isagu ilaa marna waxay ogtaha waxa adigu gacantaada ku samaysay inaad ku dhimanaysa marna meel khatara inta geshid baa waxaa og tahay dadkaa khatarta kugu ah oo cadowgaada inay ku dilayaanoo hubkoodu ku soo gaarayo gacan kale wax ka yimid waa ku dhimanaysaa marna gacantaada wax ka yimid waa naftaada ku dhimanaysaa marka farqi baa udhexeeyay dhaheen meel khataru isgeliyey fa darabuuhu waa garaaceen darbatayni laba garaacay ku dhufteen gaaladii saxaabiga calaa caatiqi meesha garabka ah baynahumaa labada garaac dhexdooda waxaa ahaa darbatun garaac kale duribahaa lagu garaacay yooma bedrin maalintii beder laba meelood bay garaac weyn kaga dhufteen oo dalooshantay dalool kalaa meesha awal ku yaallay oo dagaalkii beder kaga dhacay qaala curwat wuxuu yidhi waa rag jirkoodii macnaha ilaahay ka gatay meel kasta waa daldalolaan oo waa seefaa ku wada yaal curwa wuxuu yidhi fa kuntu waxaan aanoo ilmo yar ah udkhulu kii geliya asaabicii farahayga fii tilka darabaati garaacyaalka daldalooladaas aabbahay anoo ku caycayaaraya jirkiisa meelo iska daldalool ilaa waa wiilkiisi adee ilmo yara weeyaan daldalooladaasaan gacanta hadba la geliyay buu yidhi jirkiisa ka daldaloolo oo aan hadba gacanta meel gelinay alcab anoo iska cayaara buu yidhi walxal ana sakhirun ilmo yar aan ahay meelahaasa gacnaha gelgelinay rawaahumaa waxaa wariyey albuhaariy imaamu bukhaari wa canhu qaala wuxuu yidhi awsa zubayr zubayr baa dardaarmay ilaa ibnigi wiilkiisa cabdilaahi ahaa sabiixat aljamali subxii ratiga haha waa ratiga caaisha saarnayd kooxda kalena sayid caliya weeyaan fa qaala wuxuu yidhi maa minii arrimaha saxaabada dhex dhacayna lama dhex galaa la yidhi waa khatar a kanaa xagga ahaa iyo kanaa ahaa iyo waxaas lama rabo nin baa ka jawaabo waa la yidhi ka warrano wuxuu yidhi tilka dimaa'un waxaas ay weydiinaysaa wuxuu yidhi waa dhiigag ilaahay gacnaha iyaga uu ka dahirayo annagu aanan dhex gelin mar haddii ilaahay gacantayada ka dhex galay falaa naquudu bialsinatina carabka la geli mayno a carabka iyagana ku dhex geli mayno a khalaas tilka ummatun qad khalat wuu dardaarmo wuxuu yidhi maa mini cudw wiilkaygiiyow xubin igama mid aha ilaa haddii xubin jirkayga ka mid yahay waqad jurixa waa la dhaawacay maca rasuulilahi rasuulka ilahi maciis anoo nebiga ka barbar dagaalamaya ayaa la dhaawacay sal alla alay slam xata intahaa daalika ilaa arrinkaasi gaaray ilaa farji farjigiis xataa cawradaba allaha ka dhiga meel kasta dhaawac baa iga dhacay marka waxay ka dhigan tahay dee haddana inaan dhintay u badanta waxaa la yidhi marka sayid cali baa isagoo caaisho la socda oo zubayr oo caaisho la socda oo safka sayid cali ka soo horjeeda oo caaisho u dagaalamaya cali baa la hadlay waryaa zubayr bay war ma waadan garanayn hadalkii nebiga markayn dariiq intaan iskaga nimid aynu dariiq ku kulannay ou nebigu ku yidhi sayid cali baa la dagaalami doontaa wa anta lahu daalimun adoo adigu dulminaya war miyaad halmaantay bu adoo macnaha dulminaya sayid cali baa la dagaalami doontaa miyaad halmaantay markaasoo xusuus alleela waa garta bu yidhi kooxdii caaisho iskaga baxa wuu noqdo geed buu iskaba seexday dagaalkiibu waa ka baxa nin baa inta yimid kii dilay baa inta yimid isagoo iska hurda wuu madaxa ka goy markaasuu inta soo orday madaxii isagoo wata buu sayid cali ugu soo bishaareeye waa yidhi waa ka nin kooxdii caaisho la socday baan soo dilay sayid cali waa canaantay waana waa u hanjabay kan wax soo dilay wuxuu yidhi hadal macnihiisu ahaa bashir qaatila zubayri zubayr ninka dilay ugu bishaaree binaari naar hadalkaama waad argan bir macnaha ninka zubayr dilay naar naar ugu bishaareey saxaabadan fitan baa iska dhex dhacday xagga iyo xagga kan ka soo jeeda waa ahlujanna marka waxba faa'iida maadan keenin ba yidhi waxa igu bishaaraysay meesha ma yaallaan nin jannada loogu bishaareeyen baa soo dishay can caaishata radi allahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalam ra'aa nebigu u arkay fii beyti zubayri zubayr gurigiisa misbaaxan faynus iyo iftiin fa qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishaay caaisha walaasheedu qaba asma gabadhii liis ma araa u malayn maayo asmaa gabadhi asma la dhihi jiro zubayr qabay ilaa qad nufisad inay dhashay mooyaane nifaas macnaha waxa weeyaan inay umushaa u malaynaya meesha faynus iyo waxbaa ka shidan falaa tusamuuhu ilmaha ay dhashay magac ha u bixinina xataa usamiyahu ilaan anigu u magac bixiyo anaa magac bixinaye ila suga waa lala suga fasamaahu nabiyu nabigaa ku magacaabay sala allahu alay wasalam cabdallaahi cabdullahi hadda xadiidka noo warinay cabdullahi bn zubayr waxanakahu nebigu wuxuu u dhabxanageeyey cabdullaahigaas bitamratin xaba timira biyadii gacantiisa ilmaha markau dhasha wax macaan baa dhabxanaga loo saara timir i xalwad i sonkor i waxyaalo macaan nebigaa halkaa u saaray rawaahumaa labada xadiidba waxaa wariyey atirmidiyu imaamu tirmidi ayaa wariyey imaamu tirmidi ayaa wariyey bisanadayni xasanayn laba sanad oo wan wanaagsan ayaana lagu wariyey marka ninkan la yidhaahdo zubayr asmaa uu qabayn abubakar sidiiq weeya waa raggii jannada loogu bishaareeyey midku nabiga xawaarigiisii weeya eedariisi wiilkeedii weeya safiya dhash waxa weeyaan nabiga xaaskiisa caaisha walaasheedna waa qabi saasaa arrinta ku socota weeyaan manaaqib dalxat bnu cubaydillaahi radia allahu canhu dalxihii ina cubaydillaahi ahaa ammaantiisaa laga hadlaya saxaabigan dalxa la yidhaahdo nebiga muray iskugu yimaadaan waa saxaabi la dhihi jiray magaciisa dalxat lkhayr iyo dalxat ljuudi waa nin deeq badan buu ahaa cajo badan isagana maalintaa goobta ratiga yaantaasaa la dilay sanadkii soddon iyo lix markii taarikhu maris sayid cali baa waxa la yidhi maydkiisii soo dulsaay markaasuu sayid cali iska oy ilaa garkiisii weynaa ilmadii qoysay markaasuu yidhi aniga iyo adiga waxaan rajaynaya inaan ka mid noqonno dadka ilaahay yidhi wanasacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin dadka jannada halkaa iskugu imaanaya inaan nahay can abi cuثmaan radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lam yabqa kama harin lam yabqa ma harin maca nabiyi nebiga maciisa sala allahu alيyh wasalam fii bacdi tilka alayaam maalmaha iyaga ah ee la dagaalamayey allatii maalmahaasoo qaatala fiihina dhexdooda u dagaalamay rasuululahi sala allahu alيyh wasalam hayru dalxa dalxa cidaan ahayn ma harin iyo wasacdin can xadiiihimaa fabata dalika waa sugnaaday can xadiiihimaa xadiidkood xadiidkooda arrintaas ka sugnaatay rawahu sheekha geesi bu ahaa macnaha weyaan dalxa waqaala qays bn abi xasim wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay yadda dalxa dalxa gacantiisa allatii gacantaasoo waqaa bihaa uu ku ilaaliyey annabiya nabiga u dhigay nebigu wax uga dhigay macnaha gaalada seefahood qad shallad xaal ay qallashay gacantii dalxa rawaahu lbukhaariy gacantii dalxa waa qallashay maxaa yeelay wixii nebiga ku dhici lahaa uu iskaga dhigay can izubayri radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana cala nabiy nabiga dushiisa waxaa sala allahu aleyh wasalam yowma uxudin maalintii wuxuu dircaani laba diric oo adadag ayaa nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam fa nahada nebigu waa aha hinqada ilaa sakratin meel sallaxo dhagax weyn buu daco inuu fuulo falam yastadex nebigu ma awoodin dhagax dheer bu aha fa aqcada nebigu wuxuu fariisiyey taxtahu hoostiisa dalxata dalxa fa sacida nebigu nebigaa koray jaranjaro ka dhigta nebigaa lugtaasaa usii saaray ilaa dhagaxii fuulay xata sawaa nebigu ilaa ka kor noqday calaa sakrati sallaxi faqaala nebigu wuxuu yidhi awjaba dalxata dalxa janna waajibsaday jannaa u waajibtay weeye a waa lagu fuul saasay saxaabadu ahaayeen can dalxata radiallahu canhu ana asxaaba nebiy nabiga asxaabtihi sala allahu alay waslam qaaluu liacraabiyin nin reer baadiyaaba waxay ku dhaheen kaasoo jaahilin jaahilah sal weydiih hu dalxe sal weydiih hu nebiga caman duul qadaa naxbahu nadarkiisii ama muraadkiisii gutay man huwa cidduu yahay ilaa qur-aanka waxaa ku jiray minhum man qadaa naxbahu qolada la sheegaya ciday tahay weydii baa li wa kaanuu waxay ahaayeen reer baadiyuhu laa yajtari'uuna kuwa aan ka gaabsan ama ka dhiiran can masalati weydiintiis maya wa kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen laa yajtari'uuna kuwa aan ku dhiiran calaa mas'alati nebiga wax weydiintiis saxaabadu nebiga wax ma weydiin karin reer baadiyaa loo diri jiray iyagaa xishoonay yuwaqiruunahu nebiga way weynayn jireen saxaabadu wayahaabuuna waa ka hebaysan jireen fasa'alahu alcaraabiyu kii reer baadiyaha baa weydiiyey masaladiina helaanna waa rabaan iyagu nebigana ma weydiin karaan waa ka xishoonaya fa acrada cani nebiga ka jeensaday kii reer baadiyaha uma dabadeed innii anigu weeyo daan dalxa ahay idalactu waxaan ka soo baxay min baabilmasjidi masaajidka albaabkiisa wa calaya dusheedana fiyaabun dhar ba ahaa khudrun cagcagaaran dharka cagaaran waa fiicay waa dharka ahlujannada falamaa ra'anii rasuulahi nabi ilaahay markuu arkay sala allahu calayhi wasalam qaala nebi wuxuu yidhi ayna saa'ilu war meeya kii weydiinayey caman qadaa naxbow ninka muraadkiisii gutay faqaala alcaraabiyu baa wuxuu yidhi ana yaa rasuulallah waaya kan nebi wuxuu yidhi haadaa kaasi minman qadaa naxbow buu ku jira dadka muraadkoodii oofiyey waxa weeyaan macnaha shahiidnima ku dhiman doonaa weeyaan laashayidni baa lagu dilay ninkaan la yidhaahdo dalxat bnu cubaydillaah can caliyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan way maqashay samicad way maqashay udunii dhegtaydu min fi rasuulillaahi sala alla alay slam nabiga ilaahay afkiis laba xaraf jeer hadday isku xigsadaan waa garanaysaa midka dambe wuxuu kuu noqonayo min fi rasuulillahi sal alla alay slm nabiga ilaahay afkiisa isim bay iska noqotay ayaan maqlay bu wal xaal nabigu yaquul u leeyahay dalxatu dalxe iyo wazubayru zubayr jaaraaya deriskayga weeyaan fi ljannati jannada dhexdeeda deris igu yihi can jaabirin radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi man sarahu qofkay farax gelinayso an yandura inuu fiiriyo ilaa shahiidin qof shahiida kaasoo yamshii ku dul soconaya calaa wajhil ardi ardada dusheed waana shahiid dhulkoona weli ku dul soconaya falyandur ha fiiriyo ilaa dalxati bni cubaydillaah dalxaayna cubaydilaahi ha fiiriyo isagaa shahiide waa shahiidi doonaa weeyaan rawa tirmidiyi baa wariyey haadihi alarbacata afartaa xadiid nasalu allaha tawfiiqa ilaahayna waafajin baan weydiisanaya tawfiiq aamiina wallahu aclam